maxaa yeelay isaga iyo milkigiisii dee wuxuu ku kala teeday iqraarkii hore uu ninkaa u qiray ayuu ku kala teeday uu ku kala dhex gooyey de xaylula haddii markaa qofku uu xaq qof kale ku sameeyana wuu damaanayo oo damaan bay keenaysa sidaas ayuu leeyahay adharku haaniga adharka hor jeedaa wuxuu leeyahay ma magdhabayo maxaa yeelay iqraarka labaad wuxuu la kulmay milki kayr marka waxba ku waajibi maayaan mar hadduu yihi haadihi daaru lizaydin haddana balli camrintaasi camarkaa waxa uu u qiray milki khayr bay la kulantay mar hadday milki khayr la kulantay taasuna hawadaa u baxda buu leeyahy wayasixu waxa ansaxaya alistihnaau soo reebid ayaa ansaxaya in itasala haddii uu la xidhiidho oo la xidhiidhiyo mustahnaa minhu wax ka soo reebaya walam yastaqriq aanu wada qaadaninna falow qaala hadduu yidhaahdo lahu ninkaa calaya waxa usan casharatun ilaa tiscatan sagaal mooyaane ilaa amaaniyatan sideed mooyaane lazimahu tiscatun sagaal baa ku laazimi waxau sheekhu leeyahay waxa istinaha la yidhaahdaa waa ansaxayaayo iqraar iyo keyrkiiba waa ku bannaan yahay maxaa ilahy qur-aanka yani wixii uu qirtay oo wax ka daba keenu ka soo jaro waxaasaa laygu leeyahy intaa mooyaane oo wuxuu ka soo reebo wixii uu qirtay ee uu duduway markii hore inuu wax ka soo jafuu ka soo reebaa way bannaan tahay yani islaaxaanna waa kuwii odhan jiray ikhraaj ilima bacda ila wa akhawaatiha min xukmi maa qablaha fi liijaabi waidkhaalihi fi nafyi ilaa wax iyo akhawaadkeeda waxa ka dambeeya oo wixii ka horreeyey laga soo reebo weeye iijaabka hadday nafyi tahayna la geliyo laakiin waa goorma markuu ansaxayaa in itasala hadduu la xidhiidho bimacnaa kan mustahnaha ahee lasoo reebaya mustahnaa minhuga ka laga soo reebayo markuu wada xidhiidhiyo weeye ee uu yidhaahdo waxaa laygu leeyahay kun shilin shan boqol mooyaane sa hadal oo bimacnaa lagu tirinayaa hadal keli ah haddii wax yar in yaroo neefsi waxa laygu leeyahay kun dabeedna uu yar neefsule shan boqol mooyaane iyada waxoogaygaa yaree neefsigaasi waxba ma yeelayo ama mid yar ha kagala buu ahaayo shantii boqol buu sooba horeba u soo saari waayeyba yacni inahaa yaryari waxba ma yeelayaan ee ama neefsiga ama hadal isku yartaaggaa laakiin hadduu yidhaahdo kun buu ninkaasi igu leeya deedna sheeko iska qabsado goor damba una shan boqol mooyaane laga aqbali maayo walam yastakriq dee kan mustafnay lasoo reebayna ka laga soo reebayo aanu wada qaadanin haddii uu yidhaahdo wuxuu igu leeyahay kun kun mooyaane oo wixii w kuu ka soo reebaya kuu soo reebaya ay isku mid yihiin baatil buu noqonaya leanna wuxuu kor yeelay wixii uu sugay ayuu kor yeelay markaa istisnahaasi baatil buu noqonaya wixii hore ayuunbaa ku wada laazimaya haddaba wuxuu yihi haddii uu yidhaahdo lahu calaya cashara ninkaasi toban buu igu leeyahay ilaa tiscatan ilaa amaaniyatan ilaa sagaal mooyaane toban buu igu leeyahay ilaa sagaal mooyaane aanu igu lahayn ilaa amaaniyatan sideed uu igu leeyahay mooyaane lazimahu tiscatun sagaal baa ku laazimaya buu leeyahay oo waxay bimacnaa ka soo baxaysaa haddii isbaat laga soo reebo hadal muhbata haddii laga soo reebo waa nafyi haddii nafyi laga soo reebona isbaat buu noqdaa markaa halkan waxaa la kulminayaa wax kastoo isbaat oo la sugayo wax kastoo nafyana isna waa laysu geyn dee manfiga muhbatka kaaba markaa laga ridayaa baaqiga ayaa markaa waajibaya iminka tobanka iyo sideedu waa muhbataan waa laba la sugayo weeye waa sideed iyo toban tiscaduna manfiyo weeye markaa sideed iyo toban markaad sagaal ka ridda sagaalun baa soo hadhaya macnaa markuu idhahdo lahu calaya cashara wuxuu igu leeyahay toban ilaa tiscatan sagaal mooyaane halkaa maxaa ka soo hadhay hal ilaa amaaniyatan sideed oo igu leeyahay mooyaane kaana ugee markaa sagaal bay noqonaysaa markaa halkaasay kala soo baxaysaa lahu calaya casharatun toban buu igu leeyahay ilaa tiscatan sagaal mooyaane oo aanu igu lahayn ilaa tamaaniyatan sideed igu leeyahay mooyaane marka halka horre midh baa kaaga soo lay halkana sideedii sagaalkaasay markaa isku nool musbatkuna waa sideed iyo toban ka manfigiina waxa weeyaan sagaal wayasixu min gayri اljinsi jinsiga kayrkiina waa ansaxaa in laga soo reeba jinsiga kayrkii ka alfin low calaya alfu kun bu igu leey la toban mara mooyaane wayubayinu waxaanu ku caddayn bihawbin mare qiimatuhu duuna alfin ay kun ka hoosayso waxau leeyahay sheekhu waxa bannaan taasi waxay ahayd markay mustahnaha iyo mustathnaa minhuguba isku jinsi yihiin ka la soo reebayo iyo ka laga soo reebaya markay isku jinsiga yihiin waxa bannaan in mustathnaa aan mustathnaa minhuga la jinsi hayn laga soo reebo oo la yidhaahdo low calaya alfu dirhamin kun dirham buu igu leeyahy ilaa toban mara mooyaane oo mustathnihii oo marada mustathnaa minhugii la jinsi maaha qur-aankay kusoo arortay fa inahum caduwun ilaa rabba alcaalamiin maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca danni cilmi iyo danni isku mid maa haddaba wayubayinu bihawbin qiimatuhu duuna alfin waxaanu ku caddayn buu yidhi maro ay qiimihiisu kun ka hoosayso haddii ay mare qiimaheedu ay kun tahay uu ku caddeeyo istiqraaq baa dhacaya tafsiirkii iyo istidnii labaduba waa burayaanoo kunkii un baa ku laazimaya wa min almucayani wayasixu listihnaau min almucayani mid la caddeeyey in laga soo reebana waa bannaan tahay ka haadihi daaru lahu hebel bay u sugnaatay ilaa haada lbeyt beytkaa mooyaane aw haadihi daraahimu lahu isagay u sugnaatay ilaa haada dirhama dirhamkaa mooyaane wa fi lmucayani wajhun shaadun wejhi shaad ahoo gariibah ayaa ku sugan waxau sheekhu leeyahay waxa bannaan in la soo reebo mid mucayana in wax laga soo reebo wax la caddeeyo oo layidhi waa kaa in wax laga soo reebaa way bannaan tahay siday mutlaqaba yacni ay uga ansaxaysay masalan wuxuu yidhi haadihi daaru lahu daartana arkaysaane lixda qoli ninkanay u sugnaatay ilaa hadalbeyt qolkaa yaree dhinacaa xiga mooyaane ama wuxuu hi haadihi daraahimu lahu waxaasoo soo maaragtaan daraahima ninkana ale ilaa hada dirhama dirhamkan mooyaane markaa taasi way iska bannaan tahay oo lafdi la xidhiidhsan ayaa lagu soo saaray wa fi lmucayani wajhun shaadun mucayanka markaa waxa mucayankaa wax laga soo reebayo wej baa ku jira shaadahoo yacni aada u gariiba oo ah inaanu ansaxaynin in laga soo reeba maxaa yeelay wuxuu leeyahay iqraarka shay mucayana la qirtaa waxay keenaysaa milki ayay keenaysaa shaygaasoo dhan isagaa leh markaa ka soo reebkaasi rujuuc laga noqday oo kale ayay noqonaysaa buu leeyahay qultu waxaan ihi haddaan nawaawihay low qaala hadduu yidhaha haaulaai alcabiidu lahu addoommadaa isagaale ilaa waaxidan mid mooyaane qobila waa la aqbali warujica fi lbayaani caddayntan ilayhi xaggiisaa loogu noqon ee fain maatuu hadday dhintaan ilaa waaxidan mid mooyaane wazacama uu sheegtay annahu isagu almustahnaa kii la soo reebay inuu yahay sudiqa biyamiinihi dhaartiisaa loogu rumay cala saxiix haddaan qabanno haddii uu yidhaahdo nawaawi baa wuxu uhi waxaan idhan anigu ku kordhiyey haddii uu yidhaahdo addoommadaasi low ninka hebel baalay ilaa waaxidan mid qura mooyaane mid qurun baanu kulahayn inta kaleba isagaa leh qubila waa la aqbalayaa warujica fi lbayaani ilayhi caddayntana isagun baa loola noqono war balkaad leedahay iyo kuwa uu ninkani leeyahay bal kala cadday isagun baa loodhan isagaa muraadkiisa markaa garanaya oo caddayntuna ay ku laasimaysaa haddaba fa in maatuu ilaa waaxidan balaayo iyo daacuni uxun baa ku dhaco waa wada madheen ilaa waaxidan mid mooyaane dee ninkii wuxuu qiriyu laha waxaan o dhan isagaa leh ayaa meeshaysina soo taagay war maxaad ka soo doontay buu idhi kani waa kii aan soo reebayen lahaa ninkaas isagaa le mid mooyaane waa midkaygie fa in maatuu ilaa waaxidan mid mooyaane hadday intii kala wada dhimato wazacama annahu lmustathna uu sheegtana inuu yahay kii uu soo reebayey sudiqa biyamiini ku dhaarun baa la odhan inuu yahay kani kii aada ula jeeday ala saxiix haddaan qabanno maxaa yeelay waxa uu sheeganaya ayaa dee suurtagal ah taaniga asaxiixa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay maye loogu rumayn maayo meesha tuhmu ayaa ku jirta allahu aclam faslun fi liqraari binnasab waxa u fasir yahay qirid nasab la qiro waxaan la qirayaa inuu nasab yahay iyo inuu kayrkii yahay ayay u kala qaadaanoo haddii xoola iyo wax kale la qiraya halkaa hore aynu ka soo baxan halkana waa markii nasabka la qirayey ka waa laba qaybood oo qaybi waxa weeye inuu nasabkan uu qirayo isagu ishaleeshiiyo iyo inuu cid kale haleeshiiyo kii uu isagu ishaleeshiiye ayuu noo soo horaysinay aqara idaa aqara binasabin markuu qirto in alxaqahu binafsihi hadduu haleeshiiyo ushturida waxaa loo shardiyaa lisixatihi ansixitaankiisa an laa yukadibahu lxisu xisku inaanu beenin wala sharcu sharciguna waa inaanu beenin bian yakuuna waa inuu yahay macruufa nasabi min hayrihi hayrkii waa in nasabkiisa looga yaqaano wa an yusadiqahu lmustalxaqu kan la ishaleeshiinayana waa inuu rumeeya in kaana ahlan litasdiiqi hadduu rumayn eheluu yahay waxa uu leeyahay sheekhu hadduu qiro nin baaliq oo caaqile ayaa wuxuu qiray binasabin nasab ayuu qof kaluu nasabkiisa qiray nasabkaa hadduu nafdiisa haleeshiiyo uu yidhaahda kani waa inankaygii aniga iyo aabbihiiya waxaa loo shardiyaa lisixatihi ilxaaqa iyo ishaleeshiinta ilmaha uu ishaleeshiiyey arrimo kow an laa yukadibahu lxis dee waa inaan muuqaalka iyo xawaastaba lagu garanaynin inuu waxaanu sheegaya u been yahay xisku iyo muuqaalka iyo aragtidu waa inaanay beeninaynin waa maxay hadduu yidhaahdo isagoo shan iyo toban jire mid siddeetan jir oo sii cirayaan dhalay xiskii baa beeninaya waxa wey hadda shan iyo toban jir baata isna siddeetan jir weyna seed u dhashay wey markaa la yukadiba lxis xisku waa inaanu beeninaynin macnaha waa in da- uu ku dhali karo waa inuu joogaa baa loo jeedaa da- uu ku dhali karo la odhan karo wuu ku dhali karaa waa inay tahay wala sharcu sharciguna waa inaanu beeninaynin oo sharcigu siduu u beeninayaa bian yakuuna macruufa nasabi min hayrihi nin ummadda oo dhami inay hebel u baratay hadduu yidhahdo waxba kama jireen waxaa u barateena anaa dhalay kaana laga dhegaysan maayo macruufa nasab min hayrihi hadduu yahay sharcigaa beeninaya nasabkana had iyo golole aad baa loogu dadaalaayo istifaadada xataa waxyaalaha ku sugma ayuu ka mid yahay ee xataa qofka indhaali uu ka markhaati kici karo arrimaha qofka indhaali uu ka markhaati kici karo ka mid tahy ee istifaadada ku sugma faafidda waxaa kaloo shardiga an yusadiqahu lmustalxaqu kan la ishaleeshiinayuu leeya anaa dhalayna waa inuu u rumeeyo udha ha adaa i dhalay in kaana ahlan litasdiiq haddii uu rumayn ehel u yahay oo waa maxay hadduu dee baaliq caaqila yahay xaq buu nasabkiisa ku leeyay waa inuu markaa waafaqa udha aday dhalay isagaa cid walba nasibkiisa ka yaqaana fain kaana baaliqan haddaba hadduu yahay qaangaadhka la ishaleeshiinaya fakadabahu uu beeniyo lam yahbut ma sugnaanayo ilaa bibayinatin markhaati mooyaane wain istalxaqa sagiiran hadduu mid yar ishaleeshiiyo habata waa sugnaanaya ee falow balaqa hadduu qaangaadho wakadabahu beeniyo lam yabtul ma burayo filasax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu yahay waxaynu dheere kan la ishaleeshiinayan waa inuu rumeeya hadduu ehel tasdiiqu yahay bimacnaa baaliq caqlila yahay haddii uu baaliq yahay qof qaangaadhoo caqli leh fakadabahu dabeedna uu beeniyo u idhahdaa waxba aabbay ma tiid ama ma ogi buu ihi lam yahbut nasabkiisaas ma sugnaanayo waa inay hebel kaa sheegtay lama odhanayo ila bibayinad markhaati uu keeno mooyaane markhaati uu la yimaado u yidhaahdo anaa dhalo waa caynkaa iyo caynkaa yemiin marduuda ah hadduu kani markaa markhaati la waayo dee ayna ka dhaaran waayo ku dhaartana iyana waa ku sugnaanaya hadduu mid yar ishaleeshiiyo ama qof waalan sabata nasabkiisu waa sugnaanayaa shuruuddii inoo soo hormarteen tasdiiqa lahayn marka ay laga helo weeye maxay leeyiin in dee markhaati loo soo taaga nasabka waa iska adag tahay sharciguna aad buu ugu dadaalay markaas suurtagal ayuu ku sugaa haddaba wuxuu yidhi falow balaqa wakadabahu lam yabtul fi lasaxi haddii uu qaan gaadho mid yar buu ishaleeshiiyey wain islaqa sagiiran sabata baynu idhay falow balaqa wuu qaan gaadhay wakadaba markaasu beenudi waxba kama jiraan waxaad sheeganayso waxba kama jiraan buu ihi lam yabtul nasabu fi lasaxi ma burayo maxaa yeelay nasabka dee waa loo dadaalaayo intuu sugmay dabadeed waxba lagama daba keeno mar hadduu mar sugmay lama burin karo wayasixu waxa bannaan an yastalxiqa inuu saleeshiyo mayitan sagiiran mid dhintay oo yar kadaa kabiiranna waa kulmay fi lasaxi asaxadaan qudin wayaritu waanu dhaxlayaa waxau sheekhu leeyahy waxaa bannaan inuu mid yar oo dhintay saleeshiyu yidhahda anaa dhalay way iska bannaan tahay xayr nasabika dee waa loo dadaalaa mid weyn oo dhintay inay istilxaaqiisisna waa bannaan yahay fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay qofkan dhintay dee ehel rumayn uma aha istilxaaqiisu markaa wuu ansaxay in la saleeshiyaa sidii qofkii waalaya ka yaraayoo kale qowlka taaniga asaxa ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay had iyo gooralana khilaafka minhaaj kadaa ma gudbo imika wakadaa kabiirun fil asaxi intaasunbuu khilaaf ku jiraa ee wayasicu an yastalxiqa mayitan sagiiran taa hore gaari maayo khilaafku wuxuu leeyahay taanigu ma ansaxayo tasdiiqii ayaa meesha ka baxay oo shardi mar hadduu qofku weyn yahay inuu u rumeeyaadaa shardi ahayd kii meesha wuu ka baxay marka ma ansaxayo maxaa yeelay waxay tusinaysaa buu leeyahay istilxaaqanu ilaa dhimashada uu dib dhigay uu horeba isu haleeshiin waayey markuu geeriyooday inuu isa soo dul taagay inuu ku diidi lahaa buu ogyahay hadduu nolosha ugu iman lahaa buu leeyahay sidaa daraaddeed inu markuu wafaaday inuu la dul yimi wayariuhu marka waanu dhaxlayaa kaa markaas maydka wuu dhaxlayaa kan ishaleeshiiye tuhmadaana la eegi maayo maxaa yeelay dee dhaxalku wuxuu farac ka yahay nasabka nasabkiina waa sugnaaday mar hadduu nasabkii sugnaaday dhaxalkiina waa sugnaanaya walow istalxaqa inaani baaliqan nin baaliq oo qangaadho halkaa jooga ayuunbaa midda yidhi waa inankaygi iyo waa inankaygi habata liman sadaqahu ciduu u rumeeyo ayuunbuu sugnaanaya وxukm صغيir ka yar xukunkiisuna yأtي في lkيط wu noogiman inshaء الlahu taعaalى waxau leeyahay sheekhu waxa ansaxaya hadday ishaleeshiiyeen buu idhi laba ayaa baaliqa nin qaangaadho halkaa joogu hi anaa dhalay iyo anaa dhalay isagun baa lagu noqon warayamaa ku dhalun baa la odhan habaata liman sadaqahu ciduu u rumeeyo ayuunbuu raaci oo in hebel weeyaan lo odhan ee labadooda ka mida xaye shuruudii dee kaas ayaa ayaa laga helay kan kale lagama helin haddaba hadduu labadooduba rumayna labadiinba way dhasheen ama wuxu uhi midkiinna ima dhalin meeshii arrinkaas ay labadiina halkanay ku muransan yihiin nin qaa ninka qaa'ifka la yidhaahdo ee dadka markaa aadka u yaqaan ibni aadamka xagga dambe inoogu keeni doona insha allahu tacaala qaa'ifke ayuun baa loodhan waarba hadda qiyaasoo labadan nin midun raaci ka yar ee laba ay isku qabsadeenna isna wuxuu inoogu iman doonaa wuri fi laqiid insha allahu tacaala kitaabu laqiid baabu laqiid ayuu nooga iman doonaa walow qaala hadduu yidhahdo liwaladi amatihi addoontiisa ilmaheedii ayaa wuxuu ku yihi haadaa waladii waa ilmahaygii habata nasabuhu nasabkiisu waa sugnaanaya walaa yahbutu listiilaadu fi ladhari istiilaadkiimna ma sugnaanayo muwalado u noqon mayso kadaa low qaala hadduu yidhaahdo waladii waladatu fii milkii na waa la mid waa ilmahayga milkiyga ku dhashay fain qaala hadduu dha caliqat bihi waxay ku qabsatay oo bimacnaa uu ku guntabay fii milkii sabata listiilaadu istiilaadkii waa sugnaanaya waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo nin sayida ayaa wuxuu yidhi addoon lebaa wuxuu yidhi addoon ilmo yaroo addoontiisa ay gacanta ku haysatoy dhabta ku haysaa wuxuu yidhi haadaa waladii waladatu fii milkii haadaa waladii buu yihi horta kani waa ilmahaygii bu yihi marka hore sabata nasabuhu nasabkiisu waa sugnaanayaa ilmahaygii aan iyada ka dhalay weeyaan bui nasabkiisu wuu sugnaanayaa walaa yahbutu listiilaadu fi ladhari laakiin addoontaasi umuwalado u noqon mayso istiilaad uma sugmayo addoontii xukunkaa gaarkaa lahayd ee aan la iibinayn la rahmaynin markuu dhintana xoroobaysay taasi kama sugmayo maxaa yeelay waxa suurtagal ah inuu kaga dhalay nakguur hore ama shubho hore inuu kaga dhalay dabeedna kadib uu soo yeeshay waataynu dhi baabulqraarna waxa yaqiinta la yidhaha unbuu cuskadaa mar haddii ixtimaal soo galana waxba kama socdaan marka istiilaadkaasi ma sugnaanaya lakiin ilmaha nasabkiisu uu sugnaanaya istiilaad waxaa kaloon u sugnaanayna hadduu yidhaahdo haadaa waladii waladatu fii milki milkigayga ayay ku dhashay hadduu yidhahdo waa la mid maxaa yeele waxaa suurtagala inuu dee ureeyey milkiga ka hor dabeedna uu soo iibsaday iyadoo dhalayso sidaa ay deetay milkigiisa ku dhashay haddii uu yidhaahdo cariiqad bii fii milki waxa ay yani ku qabsatay ama ilmahani uu ku guntabay milkigeyga hadduu yidhahdo habatal istiilaad istiilaad baa suurtay ayaa isaga sugnaanayo gabadhaasi umuuladay u noqonaysaa maxaa yeeley ixtimaalkii aan sheegaynay ayaa meesha ka baxaya fain kaanad haddaba firaashan low hadday firaashan low hadday isaga firaash u tahay laxiqahu bilfiraashi iyuu ku halelaya min hayri istilxaaqin isagoona saleyshin wain kaana musawajatan hadday tahayna falwaladu ilmuhu lizawji buu sugnaaday waistilxaaqu sayidina baatilun weeye waxau sheekhu leeyahay haddii ay firaash waxa shardiga markaa hore uu leeyahay liwaladi ammatihi haadaa waladii markuu leeyahay addoontaa waa inaan nin kalena qabin isagana firaash aanay u ahayn oo addoonu la mucaamaloodo waa inaanay ahayn haddaba wuxuu leeyahay haddii fain kaanat firaashan low hadday firaash u tahay oo isagu uu la mucaamaloodo laxiqow ilmahaasi wuxuu ku haleelayaa bilfiraashi firaashka ayuu ku haleelayaa min hayr istilxaaqin isagoon ishalaysan alwaladu lilfiraashi ilmuhu dee firaashka ninka ay firaashka u tahay ayuunbuu ilmuhu raaca walilcaahiri alxajar ka zaanigana dhagax buu leeyey ayaa rasuulku yidhi zaanigu haddii ay musawajo tahay oo nin kala qabana falwaladu lizawji waladka zawjka ayaa le markay suurtagal tahay maxaa yeelay isagaa dee firaashkii loo qaba sayidka ishaleeshiintiisuna oo ilmaha ishaleeshiiyaana waxay noqonaysaa mid baatila ayay noqonaysaa wa amaa idaa alxaqa nasaba markuu haleeshiiye bigayrihi ka haadaa akhii buu yidhi kani waa walaalkay aw cammi ama waa adeerkay buu yidhi wa amaa idaa alxaqa nasaba wa amaa idaa alxaqa nasaba haddii uu haleeshiiyo nasabka bigayrihi kayrkii haddii uu haleeshiiyo ka haadaa akhii buu yihi aw ama cammi adeerkii weeye fayahbutu waa sugnaanayaa nasabuhu nasabkiisu min almulxaqi bihi kaa la haleeshiiyey xaggiisa nasabkiisu wuu ka sugnaanayaa bishuruudi saabiqati shuruuddii inoo soo horumartay ayuu ku sugnaanayaa waxaynu soo tilmaannay inuu laba qaybood yahay iqraarka nasabku oo midu yahay inuu qofka nasabka qirayaa naftiisa haleeshiinayo hore ayaynu usoo marray halkana wuxuu sheekhu inooga gudagelayaa marka uu cid kale nasabkaa uu qirayo uu haleeshiinayo marka wuxuu sheekhu amaa haddii uu nasabka haleeshiye qeyrkii oo masalan wuxuu yidhi kani waa walaalkay buu yidhi yuu haleeshiinaya markaa aabbihii buu haleeshiinaya markuu leeyahay kani waa walaalkay aabbihii buu haleeshiinaya ama wuxuu ihi kani waa adeerkay markaana awowgii buu haleeshiinayaa mar hadduu sidaa yidhaahda buu yidhi waa sugnaanayaa nasabka kaa uu qiray kaa uu haleeshiiyey xaggiisa ayuu ka sugmayaa oo kaa uu leeyahay waa walaalkay aabbihii ayuu markaa nasabkiisii uu ku sugmayaa kanuu leeyahay waa adeerkayna awowgii ayuu nasabkiisu ku sugmayaa maxaa yeelay dadkan warasada ahee dhaxlayaa kay dhaxlaan dee xuquuqdiisa oo dhan ayay khaliif ugaga noqdaan nasabkuna xuquuqdaas ayuu ka mid yahay markaa miisaal labadan miisaal ee sheekhu inoogu miisaaliyey haadaa akhiya haadaa cammi wuxuu ina dareensiinayaa kanuu haleeshiinayo ama isagu hal mid un ha udhaxeeyo waa sida keliya ha u marayo sidaa yacni aabbaha oo kale oo hadaa akhii uu leeyahay ama masalan laba waasida iyo ba ha u marayo dee hadaa cami markuu leeyahay awowgii buu haleeshiinaya aabihii markaa isagii awowgii laba ayuu markaa kaana ugu tegayaa yani farqi ma kala laha laakiin wuxuu leeyahay kaasi wuxuu ku sugnaanayaa bishuruudi saabiqati shuruuddii inoo soo hormartay ee marka uu qofku nafdiisa uu nasabka haleeshiiyo ee ay ka mid ahayd dee inaanu sharci iyo xisitoona aanu beeninaynin wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownulmulxaqi bihi ka wax la halaysiinaya meyitan waa inuu yahay mid dhintay walaa yushtaradu lamana shardiya an la yakuuna inaanu hayn nafaahu mid anfiyey inaanu hayn lama shardiyo filasax haddaan qabno wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownulmuqiri kan wax qiraya waarihan mid dhexlaya inuu yahay xaa'isan oo wada koobaya wuxuu ka tegey waxa uu sheekhu leeyahay waxaa kaloo uu la dheer yahay shuruuddii marka masalan qofku uu nasaba nafdiisa halaysiinayay wuxuu la dheeryahay masalooyin masalooyinkaa waxaa ka mid a inuu kan wax la haleeshiinayo ee nasabkiisa loo gelinayaa uu meyit mid dhinta yahay markaa qof nool walow haba noolaada ee yacnii nasab qof kale ma haleeshiin karo hayle waxaan suurtagal ahayn dee nasab shaksi inuu ku sugnaado isagoo oo jooga hadal cid kale isagoo qofkii jooga inuu nasabkiisu ku sugnaado qof kale hadalkii ayaan iyadu suurtagal ahayn oo mustaxiil ah sidaa daraaddeed waa inuu kan wax la haleeshiinayaa uu yahay isagu mid meyidahoo dhintay kan hadda loo nisbaynayo weeye masalan uu leeyahay haadaa akhii iyo haadaa cami markuu leeyahay haadaa akhii waa inuu aabihii mootan yahay weeye ila ka aabihii buu haleeshiinayaa markuu leeyahay haadaa camiina awowga ayuu haleeshinaya awowgaasi waa inuu mootan yahay waxaa kaloo sheekuu yidhi walaa yushtaradu an laa yakuuna nafahu fi lasaxi shardi maaha marka nasaba qof kale la haleeshiinayo inaanu anfiyin kaa dhintay ee wax la haleeshiinaya noloshii inaanu ku anfinin shardi maaha intuu noolaa inaanu anfiyini shardi ma aha asax haddaan qabanno ee xataa haddii uu isagoo anfiyey intuu noolaayoo yidhi maan dhalin anugu yacni waaridkiisu wuu haleeshin karaa wuxuu odhan karaa waa ina hebel walaalaan noo aabbahay baa isagoo aabbihii nafiyeyba maxaa yeelay dee haddii masalan kii anfiyey ee masalan yidhi maan dhalin hadduu mar labaad ku noqdu yidhaahdo waan dhalay waa laga aqbalayay mar haddii isagiiba laga aqbalayey waaridkiisii ka dambeeyey ee dhexlayana isna waa laga aqbalaya liannahu wuxuu taagan yahay meeshiisii taaniga asaxa ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay me waa shardi inaanu anfiyin intuu noolaa hadduu anfiyey intuu noolaa hadduu anfiyey lama haleeshiin karo maxaa yeelay wuxuu dee isba intuu noolaa ciduu nacay oo ceebteedii iyo xumaanuu isaga fogeeyey dee in iminka lagu dhejiye maaha oo ninka waaridkii wax dhaxlayaana dee wax meydkaa u dhaxlayo un wanaag ugu jiruunbuu samaynayaaye wuxuu isagiiba ku ceebaynayo ma samaynayo waxaa kaloo shardiya buu ihi kownulmuqiri kan qiraya ee nasabka cid kala haleeshiinaya waarihan xaa'isan inuu yahay waaris yacni mid dhaxlaya kanuu haleeshiinayo waa inuu yahay mid dhaxlaya haddaanu dhexlaynu ajnabi ka yahay ama uu masalan dilayba oo uu dhaxalkii dilkaa kaga hadhay ama uu raqiiqiya addoon yahay nasabka u haleeshiinaya ma ansaxaya waa inuu yahay mid uu dhaxlayo kanuu nasabka u haleeshiinaya weliba waa inuu xaa'isan yahay xaa'is macnaa waxaa looga jeedaa mid wada koobaya alxaa'is walad iyo xuus macnaha dhammaan wada qaadanayo waxa uu ka tegey qofkaa la dhaxlaya meydkaah ee uu haleeshiinaya tarikadiisa mid wada qaadanayana waa inuu yahay ama mid ha ahaada ama laba ha ahaadeen maxaa yeelay waxaa loo leeyahay masalan hadduu mid yahayna dee waa daahira iyadoo kaasunbaa masalan hal inan buu ka tegey mayd baarto hal inan buu ka tegey marka mid kale wuu soo haleeshiin karaa oo uu odhan karaa kan aabbahay baa dhalay waayo dee isagii ayuunbaa dhaxlaya keligii xuquuqdiisoo dhan isagunbaa wada yeeshay xuquuqdiina waxaa ka mid a dee nasabkii marka keligii baa leh haddii ay saddex inan iyo wax kasiib afar iyo shan inan ay yihiin waxa lagama maarmaan ah inay isku wada waafaqaan ilayn waxa ka jooga ee khaliifka ninkaa la dhexlaya dhintay ka ahi waa majmuucooda ee maaha mid keli ah sidaasaa loo leeyahay waa inuu waarisan xaa'isan u yahay mid dhaxlaya isla markaa waare xaaisnaahoo tarikadiisa wada qaadanaya waa inuu yahay walasaxu asax waxa weeya ana almustalxaqa kaas oo la haleeshiiyaa laa yariu dhaxli maayo walaa yushaariku lmuqirana fii xusatihi la wadaagsan maayo wuxuu leeyahay sheekhu kaa la haleeshiiyey ma dhaxlayo ninkan qiraynada xisadiisa lama wanaagsanaanayo yacni hadalkan waxaad moodaysaa inuu masaladaa hore daba socdo oo macnaheedu ay tahay xataa kii qiray haddii uu waarid xaa'iso yahay mid dhaxlaya oo dhaxalkiina wada qaadanaya hadduu yahay kaa uu soo haleeshiiyu meesha soo geliyey ma dhaxlayo ayaad mooddaa inay masaladu tahay taasina waxana waa mid khilaafsan alcaqla wannaql yani caqligana way khilaafsan tahay naqliga sida kutubta lagu soo rorin way khilaafsan tahay saa daraaddeed waxay dhaheen culimadu meeshan masaladan waxbaa ka maqan sheekhu markuu qorayey bay ayuu masale ka tegu ilaaweyba ama kii qorayey iyo madbacaddii ayaa ka tegey oo waxay ka dhigan tahay ama ka maqani sida lagu arkay nusakha qaarkood wain lam yakun waarian xaizan wain lam yakun xaa'isan kaa waaridka aynu nidhi waa inuu waaris xaa'izo noqdaa haddaanu ahayn xaa'is oo maxayna tusinaya dee halkan dambe walaa yushaariku lmuqira fii xusatihi in meeshii ay dhowr ahaayeen oo qaarna ogolaadeen qaarna diideen baynu hadaa ka garanaynaa markaa masaladu waxa weeye dhowr ayay ahaan ama labay ahaayeen midkood ayaa dabeedna qiroo yidhi war ninkaa aabbaheen baa dhalay tii kalena wuu dido wuxuu uhi maya ma dhalin haynoo keeni shaqaynaguma lahee markay masaladu caynkaa tahay oo aanu kii muqirkaa xaajis hadda ma noqon ogow oo dhaxalkiima wada qaadanaya dee mid kalaa la qaadanaya kii kalena masaladii ku diid markaas weeyaane in lam yakun haddaanu hani xayisan fal asaxu ana almustalxaqa kaas oo la haleeshiiyey lasoo haleeshiiye aabbahood ay haleeshiiyeen uu mid yidhi haadaa akhi laa yarifu ma dhaxlayo isagu ma dhaxlayo leannahu ma sugnaan nasabkiisii ayaan sugmin walaa yushaariku lmuqirana fii xusatihi kanun la odhan maayo dabagalo bal hadda kaa ku ogolun kan iska daa ku diidayoo maalka markay laba ka kala dhigtaan adugu kanuun sii dabagalo rubuc ka qaado oo niskiisaa lasii kala baro la odhan maayo maxay nasabkiisii ayaan sugnaanin marka masaladu waxa weeye marka ay dhowr yihiin ee qaarkooda qira qaarna diidaan wa ana albaaliqa walasaxu asaxu ana albaaliqa min alwarasa ka qaangaaday ee warasada ka midi laa yanfaridu la keliyo bima biliqraari qirida wa ana walasax anahu low aqara axadu lwaarisayni labadii dhaxlay midkood hadduu qiro wa ankara kii kalena midna uu inkiro ankara alaakharu kii kalena uu inkiro oo wamaata udhitarkii uu inkiray walam yarisu aanu dhexlaynin ila almuqiru mooyaane sabata nasabu nasabkii wuu sugnaya waxau sheekhu leeyahay masalada qowlka asaxi waxa weeye inaan baaliqa caaqilkii warasada dadkan dhaxlaya ka midi aanu iqraar la keliyoobaynin masalan hadday nin weyn oo qaangaadhaya dhowr yaryar yihiin kaa qaangaadhkaahi iqraarka nasabka la keliyoobi maayo maxaa yeelay xaayis ma noqonayo mid dhaxalkii oo dhan wada qaadanaya ma noqonayo waa lala leeyahay intay markaa ka qaangaadhayaan ayaa la sugayaa taanigu wuxuu leeyahay maya e wuu la keliyoobaya mar hadday kuwii kale iska yiciis yihiin kanun baa la keliyoobaya nasabkina isla markaaba waa ku sugnaanaya oo nasabkan iska lulmanaya iyo qofkan cidlada iska taagan baynu u diidaynaa o aynu u dadaalaynaa ayuu isagu leeyahay waxaa kaloo asaxa low aqara axadulwaarisayni labadii masalan ibni ee xayseynkaay maalka wada qaadanayey ayaa midkood wuxuu qiray mid saddexaad wuxuu ninkaas saddexaad walaalaynu nahay waan kalada qaru kii kalena wuxuu waxba kama jiraan inkaartii iyo wax ku dhacdayba wa maata kii wax diidanaa ayay markaa kow ka tiri walam yarisu ila almuqiru meeshiiba waxaa soo hadhay kii muqirka ahaa ee ninkan ogolaa tii u diidanana ilaahay waa ka saaray meeshii habata nasabu nasabkii wuu sugnaanaya oo xaa'isnimada ayaa xaal iyo ma'aal labadaba noqotaa mar xilligaa uu wax qirayo ayuu xaa'is yahay oo waa marka uu keligii yahay cid kala joogine uu mid labaad qiro marna ma'aalan xagga dambe ayuu ka noqdaa xaa'is oo waa masaladan oo kale markii hore xaa'is ma ahayn oo nasabkii muu sugnin ila mid kalea joogo kii kalena waa diiday laakiin bacdamaaba ilaahay kii meesha ka saaray gadaal buu ka noqday xaa'is mar hadduu xaa'is gadaal ka noqday sabata nasab nasabkii waa sugmaya markuu nasabkii sugmana dhaxalkiina dee waa yeelanaya weeye ilan alirtu farcu nasab dhaxalku farcu muu nasabka ka yahay walow iqraar iyaanu intaanu dhintay dee waxba cusboonaysiininbe wa annahu walaa saxu annahu low aqara hadduu qiro ibnun xaa'isun wiil dhaxalka wada qaadanayaa wuxuu qiray biquwati majhuulin mid aan la garanayn walaalnimadii buu qiray fa ankara almajhuulu nasaba almuqiri kii majhuulkaana kii qiraybu nasabkiisii diiday lam yu'asir fiihi ma saamaynayo horta wayahbutu aydan noqodee nasabulmajhuuli ka majhuulkaa nasabkiisuna wuu sugnaanaya waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo asaxaa haddii uu qiro ibni nin dhintay wiil uu dhalay oo xaa'isahon cid kale la joogin oo dhaxalka wada qaadanaya oo in hebel loo yaqaano ayaa biquwati majhuulin mid laga jaahil yaho isaga cid dhashay la garanaynin ayuu walaaltinimadiisa qiro curi kan walaalaanu nahay oo aabbahay baa dhalay markay halkaa marayso sidaa yidhi buu fahankara almajhuulu nasaba almuqir kii majhuulka ahaayee meeshaba uu goobta iyo fagaara dhaxalkaba keenun baa yidhi anigu unbaa waa lay garan la'aaye ninkaagan xoolaa iska hortaagan shaqada kuma lidi anaa ninkaa dhintay dhalay adiga kumaba dhalin kiibuu isna ka saaro isagii baa goobtii isjoojiyey lam yu'asir fiihi horta hadalka kan dambe majhuulka ahi nasabkii nasabkii ka hore waxba u geysan maayo maxaa yidhi waa lishuhrati dee kaasi macruuf buu ku noqday inuu in hebel yahay ee isagunbaa aafaysnaa maxaa yeelay haddii uu kaa nasabkiisa kii hore hadduu nasabkiisa waxyeeleeyana dee kanaa nasabkiisu burayaa ila kii horaa ajnabi noqonayo waarid xaysaba noqonaynin marka isaga lafdiisa nasabkiisii aafoobaya marka waa inaanu horta hadalkiisani kii hore aanu aafaynin dabeedna wayahbutu aydan nasabu lmajhuul kan majhuulkaana nasabkiisu wuu sugnaanaya waxba inkaarkiisan lasii dabageli maayo hayale waaridkan waarid xayse ayaa dee isa soo erishiyo qiray ka hore isaga waarid xayse buu ahaayo mar hadduu ninkaasi qiray isagu waa sugnaanaya qowl baa le nasabkaa majhuulkii ma sugnaanayo maxaa yeelay wuxuu dee sheegtay inaan ninkan soo geliyey aanu waarisba ahayn mar haddaanu waarisba ahayn oo isagii iska aafeeyey ma sugmayo nasabkiisa wa annahu wasaxu annahu idaa kaana alwaarisu daahiru markuu yahay waariska kan dhaxlaya addaahiru ee muuqda yaxjubu miduu xijaabaya almustalxaqu kaa laysa soo haraysiinaya wadaalika mihaal ka akhinba weeye aqara biibnin wiil lilmayiti u qiray habata nasabu nasabkii baa sugnaanaya walaa irta dhaxalse ma jiro waxau leeyahay sheekhu hadda waxaynu haynaa waaris daahir ah nin waarisahoo inoo muuqda ayaynu haynaa wuxuu saqiray oo meesha soo geliyey sharci ahaan mid isaga dhaxalka ka saaraya oo waa maxay nin baa dhintoo miday walaaliyiinun baa joogay markaa kaa weyn alwaaris daahir waariska inoo muuqdaa imka waa kaa isagiibaa wuxuu dabeedna qiray mid xijaabayo isaga meesha ka saarayo wuxuu yidhi ninkii hebeleen walaalaha dhintay inan buu leeyahay ogobay inankuna dee walaalo waa xijaab mar hadduu waladu sulb labi uu joogo ama ibnulibni labi hadduu joogo walaalo meesha ma yimaadaanoo dhaxalka shaqa kuma laha isagii buu markaa xijaabayaa marka uu xijaabo maxaa ku dhacayaa inuu waarisba noqon waayo xaysba iska dayo inuu waarisba noqon waayo nasabka sugnaanshihiisana maxau shardi ahaa dee waaris xaayisa marka kana inuu soo geli waayaa meesha imanaysaa markaasaa wuxuu leeyahay haddii waariskan daahirkay hadda inoo muuqdaa yaxjubuhu uu xijaabayo almustalxaqu kaa la soo adeshay meesha la soo geliyay hadduu xijaabayo wadaalika mihaal ka akhin aqara biibnin waaba walaalba markii hore meesha joogay biibnin lilmeyiti ibni uu meyidki dhalay ayuu qiray markaa habata nasabu xal kale ma jire inankaasina in hebel halayo nasibkiisaasun walaa irta dhaxalna yuu yeelanine walaalkuna ha iska qaata dhaxalkii maxaa yeelay dee iska daba wareeg dawr baa imanaya dawr baa imanaya oo dawr xukmi ah halka dhaxalka masala markay mawaanicda sheegayaan wayamnacu shaksa min almiraasi waaxidatu min cilalin alaaa riqun wa qatlun waاkhtilaafu diini saddexdaa waxay ku soo labeeyeen addawr اlxukmi waa masaladan aynu imanka dul taaganahay leanna waxay leeyihin hadduu ka nasabkiisu sugmo oo dabeetana uu dhaxalkii yeesho walaalkii buu xijaabayaa walaalkii markuu meesha ka baxee u xijaabmo waaris xayse baanu noqon waarisba noqon maayo markuu waaris noqon waayana kan nasabkiisi buu isku soo rogayaa kan nasabkiisi markuu afoobana kan xijaabmi maayo kan mark markaa way isku way kala hadhi mayso way isku wareegeysaa kan marka nasabkiisi baa kanaa dhaxalkiisi sugmaya kan dhaxalkiisi marus iqraarkiisi baa haddana loo imanaya iqraarkiisi baa sax noqonaya haddana kanaa xijaabaya sidaasun bay laba masale isugu daba wareegayaan markaasay wadaadadii markay kala reebi kari waayeen yidhaahdeen kanaan idhaahno isagu horta in hebelun ha noqdo kana dhexalkiisa ha iska qaato sidaasaynu ku dhexdhexaadinanaa bay yidhahdeen habata nasabu nasabki waa sugnaanaya walaa irta wax dhaxalana ma yeelanayo kitaabu lcaariyati caariyada waxaa la yidhaha yuu kitaab yahay caariya iyo caariya bitakfiifi ilyaai wa bitashdiiliha waxaa la iscaariyeysiinayo la is-ammaanaysiinayo ayaa la yidhaahdaa caqdigaa lafdiisana waa la yidhaahdaa min caara bimacnaa dahaba wuu tegey ayay ka timi tacaawur culamada qaar baa yidhi ayay ka timi oo bimacnaa kaltankaas ah waa kaltan bay markaa tacaawurku noqonayaayo dee shaygan aduguna ma raataysatay haddana qof kale kaasii qaadanayo marka xaqiiq ahaan marka sharci ahaan loo yimaade la yidhaha caariya maxay tahay waa ibaaxatu lintifaaci bimaa yaxilu lintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi waxa weeye intifaacaadu loo banneeyo waxay xalaal tahay in lagu intifaaca iyadoo weliba cayntiisuna ay baaqi noqonayso caariya waxa weeye waa ammaanaysiin iyo ufasixid waxaad leedahay aada qof kale u fasaxdo ayaa la yidhaahdaa marka waxa weeye waa ogolaansho inuu ku intifaaco wax ay bannaan tahay in lagu intifaaco weeye waxaanay bannaanayn in lagu intifaaca iyada caariye ma noqonayso wax xalaal ay tahay in lagu intifaaco weeye welibana shaygaasoo lagu intifaaci kara iyadoo cayntiisuna ay baaqi noqonayso macnaha waxaa laga ka baxayo siduu inoo keeni doono haddaan cayntu baaqi noqon ahayn dee nafar beriisahoo bisil ayaan ku caariyeysiiyey dee waaya mahadhaya haddaan cuno yuu joogaya wixii waa in wax joogaya lana intifaacsan karo cayntiisina ay ka hadhayso waa inuu yahay waxaasuma caariye gala aayado qur'aana ayaa loo deliishaday watacaawanuu cala albiri waataqwa ilaahay markuu leeyahay biriga waa khayr oo dhan iyo cabsida ilaahay isugu kaalmeeya de waxaa laysaga baahanaya ee lays ammaanaysiinayana waa ka mid ilaahay markuu leeya wayamnacuuna almaacuun waxay mufasiriinta badidoodu ay ku fasireen inuu yahay waxyaalaha jaarku uu kala caariyeystay waadaantu ka mid tahay irbadu ka mid tahay gudintu ka mid tahay waxyaalaha yarra jaarku kala qaato ayay ku fasireen culamada qaar baa yidhi maacuuntu waa zekada culamada qaarna waxaa waa ilaa zake laga bilaabay ilaa alaabta yaryar laga soo gaadho weeye rasuulkana sala la alay sl xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan oo isticaara farasan min abi talxa saxaabigii abi talxa la odhan jiray ayuu faras ka ammaanaystay dabeedna wuu fuulay xadiid kale oo ay tirmidi uu warinayo waxaa isagana ku sugnaa rasuulku sala alla alay slam diracii laga xidhan jiray dagaalka ayuu safwaan ibnu umaya maalintuu xunayn ka ammaanaystay wuxuu uhi ma dhacbaa mam nebi maxamedo uhi ma dhacbaa me wuxuu uhi bal caariyatun madmuunatun me waa ammaano la magdhabaya buuli culimada muslimiintuna waa ay ku ijmaaceen inay caariyadaasi tahay mid bannaan culimada qaar baa waxay dhaheen awal alislaam waajib bay ahayd oo aayaadkaas ayaa tilmaamay kadib baa la nasakhay oo mustaxabba ayay iska noqotay markaa mararka qaarkood dee waajib baabay noqotaa mararka qaarna waa iska sunne arkaanteeduna waa afar muciir iyo mustaciir iyo mucaar iyo siiqa waa muciir waa kan wax ammaanaysiinaya mustaciir ka ammaanaysanaya iyo mucaar shaygaa la ammaanaysanayo iyo siiqa waa afartaa shardulmuciiri ninkan wacayeysanaya shardigiisu waxa weeye sixatu tabarucihi macnaha samafalkiisu waa inuu ansaxaya wa milkuhu waa inuu milkisan yahay almanfacata oo fa yuciru haddaynu saanbi musta'jirun kii kiraystay wuu caariyey laa mustaciirun ma caariyanay cala saxiix haddaan qabanno walow waxa u sugnaaday an yastaniiba inuu naa'ib ka dhigto man mid yastawfii oofsada almanfacata low manfacada mid u oofsada inuu isku bedelana wuu leeyahay waxa uu sheekhu leeyahay ninkan wax caariyeynaya iyo muciirka laydha waxaa shardi u ah sixatu tabarucihi yacni samafalkiisu waa inuu ansaxayaa maxaa yile caariyadu waa tabaruc waa waxaad u bannaynayso manfaco iyo waxaad adigu leedahay baa qofkan aada ugu samafalaysaa marka cid aan tabaruciisu ansaxaynin kama ansaxayso sida sabigii iyo kii waalaa iyo safiih iyo mufliskii iyo kama ansaxayso waxaa kaloo shardiga waliba inuu mukhtaar yahay haddii la qasbo qasab inta xabadlaysa dultaaga laydha ninkaa ku ammaanaysi waxaa ma ansaxaya iyana waay waxaa kale oo shardiga milkuhu almanfaca waa inuu leeyahay dheefsiga shayga inuu cayntiisa leeyahay waxba shardi maaha laakiin dheefdiisa oofsashadeeda waa inuu leeyahay mar haddaynu sidaan nidhi anidhi waa inuu dheefta leeyahay waxa wax caadiyeynaya musta'jir ninkii kiraystay aqal iyo gaadhi iyo wixii uu kiraystay wuu sii caariyeysin karaa maxaa yeele manfacadan uu milkisan yahay mar hadduu manfacadii milkisan yahay wuu caariyeyn karaa caariyaduna manfacaday ku dureertaaye caynta kuma dureerto laa mustaciirun isaga kii caariyeystay ma sii caariyeyn karo maxaa yeelay dee waxaanu ahayn maalik lilmanfaca waxaan waa loo baneeyey un mooyaane ma milkisanaa laakiin ninka kiraystay manfacada wuu milkisan yahay kanise ma milkisanaa almuciir laa yuciir bay odhan jireen culimadu almustaciiru laa yuciir almustaciir laa yuciir ninkan yani wax soo caariyeysay ma ama alcaariyatu laa tucaaru caariyada lama sii caariyeeyo waxay la mid tahay nin dayfa oo marti ahoo raashin loo soo dhigay dee hadduu mid kale geedkii kula fadhiisto fadal inaad tidhaahdo xaquma lihid leannu adigun baa dee lagu baneeyey oo lagu yidhi waxan adigun baa lagu ibaaxiyey adna inaad mid kale usii ibaaxayso meesha kuma jirto saanigu wuxuu leeyahay qowlka ka soo horjeeda armaya haddii wixii la ammaanaysiin isna cid waa sii ammaanaysiin karaa oo kaa martiyaa lafteeda wuxuu leeyahay dee iyaanu isha ku qaadina ka kalena wuxu odhan fadalun walahu wuxuu leeyahay mustaciir ninkaa wax caariyeystay an yastaniba man yastawfi lmanfacata lahu manfacadan shayga cid u oofisata inuu iska naayib yeelu isku bedelaa way u bannaan tahay masalan dee hadduu gaadh soo kiraystay hadduu wakiilkiisii markaa yidhaahdo wixii kusoo qabo hadduu islaantiisii saaro hadduu shaqaalihiisii maxay waxaan isagunbuu noqonayaa manfacadii hadduu isagu nafahantiisa u oofsado iyo hadduu cid isaga ka socotaa ay oofsato way isugu mid wاlmuscari waxaa loo shardiyaa shayga in la calaysada kownuhu muntafacan bihi shay lagu intifaaco weynayo maca baqaa'i caynihi iyadoo cayntiisuna ay baaqi noqonayso watajuuzu waxaa bannaan icaaratu jaariyatin addoon caariyeynteeda iyo amaaninteeda likhidmati imra'atin haweeney u shaqaynteeda aw maxramin ama cid aan geyn wayukrahu waxaa la garaysaye icaaratu cabdin muslimin likaafirin in la amaanaysiiyo waxuu sheekhu leeyahay halkaa wuxuu inooga soo baxay muciir iyo mustaciir halkana shaygii mustacaarka ama mucaarkaa ayuu inooga gelayaa wuxuui waxaa la shardiyaa walmustacaar wa shardu lmustacaar shayga la caariyeysanayaa waa inuu kownu muntafacan bi waa inuu yahay waxaan intifaac lahayn lama caariyeysanaya dameer gaboobay oo garbabeelay oo gegadaa taagan oon isagaba waxba usoo qabanaynin caariyadiisu ma ansaxayso laakiin waxay leeyiin haddii aabay hadda iyaanu intifaacba yeelanine muddo dhow intifaac yeelanayo dareyada ka waranoo dee dameerkiiba hadduu dameer yar yahay oo rarkii waxoogayba uga yar hadheen iyada siday noqon taa waxay u kala qaadeen laba oo caariyadu inay mudlaqa tiyo inay muwaqato tahay cariya mudlaqa waxaa waan ku ammaanaysiinays iyo in muddo loo qabtay haddii markaa ay mudlaqa tahay ama lagu qayday wakti lagu intifaaci karo shan sano buu le ayaan ku caariyeysiye baalkiina sanadunbaabuu kuga yar layliyamaya uu ku adkaanaya iska ansaxaysaa markaa haddii kalena ma ansaxaysa tire bahal yaroo nimka waxba qabanin baan ku ammaanaysiiyey waa laba cishana waan ku ammaanaysiiyey ma ansaxayo marka ilama intifaac baa xilligaa ka suurtogeli maayo maca baqaa'i cayni waxaa shardiya inay cayntiisi baaqi noqonayso mara iyo wax dee la mid oo kala hadhayo waa inuu yahay cuntadii gaas wax alla waxa aan kala hadhaynin iyada caariyadeedu dee maxay noqonaysa markaa hibay noqonaysa baabulhibe iyo inay gesho mooyaane baabulcaariye ma gelaysa weeye oo marka la yidhaha caariye ma gelaysa oo miyaan la isba siin karin waxyaalahaasoo kale yacan ayaa laga dadka qaarkood inay yidhahdaan baabulhibe iyo xagga sii gelaysa lakin baabulcaariye ma gelaysa waxaa bannaan buuhi icaalatu jaariyatin addoon likhidmati imra'a haweeney u shaqaynteed ow maxramin ama nin laboo laakiin aan geeyin dee waa la caariyeysiin karaa maxaa yeelay wax dhibaataa baan dee ku jirin markaa laakiin nin geeya ayaa la diidaya waxaa kaloo la karahaystaa buuhi icaalatu cabdin muslimin likaafirin addoon muslima in gaal la caariyeysiiya waa karahayay ihaana ayaa ku sugan walasax asax waa weeye ishtiraadu lafdin lafdi in la shardiya kaa cartuka waan ku caariyeysiye ow acirni ama caariyeysiye wayakfii waxaa ku filan lafdu axadihimaa midkood lafdigi maca ficli laakhari ka kalena u fal raaciyo waxau sheekhu leeyahay asax waxa weeye qowlka asaxaahi siiqadii oo rugniga afraad ba halkay noo gelayaaye qofkii hadlayey in lafdi la shardiyo dhawaaq in la shardiyo maxaa yeelay dee caariyadan waa maal lagu intifaacayo maal hayroo lagu intifaacayo weeye maalkaa hayre lagu intifaacayana idan in loo helaabaa laga maarmaana idankiina dee daaliyo wax kutusiyuu leeyahay waa qowl waa inuu kaa cartukii waan ku caariyeysiye cartuka waan ku caariyeysiye ama inuu yidha acirnii ninkii waari caariyeysiye waxaana ku filan lafdu axadima maca ficli laakhari midkood haddii uu dhawaaqo ka kalena falkii la yimaado waari caariyeysiy buu markaasuu yidhi hooyuu kii kale ku soo tuuray ama wuxuhi waan ku caariyeysiiyuu iska qaatay waa lafdi iyo ficil min alaakhir ka yimi markaa way ku filan tahay taasina walow qaala hadduu idha cartukahu shaygan waan ku caariyeysiiye litacrifahu si aad u calfiso ama lituciranii farasaka si aad faraskaaga i caariyeysiiso fahuwa ijaaratu faasidatu waa kira faasida tuujibu waxay waajibin ujrata almithl shayga la midkaa mashqaayadiisa oo kale waajibi waxau sheekhu leeyahay hadduu yidhaahdo warniyoo cartukahu faraskan masalan waan ku carisa ama shaygan litacrifahu waxaana ku carisay inaad markaa isoo daajiso ood cunto calaf isoo siiso ama litucirani farasaka niyow kaagaasaaba igala yar cajo badane kaygana waan ku caariyeysay adna bal kaaga yar caariyeysay buu yidhi fahuwa ijaaratu masaladaasi ijaaray noqon xagga macnaha marka laga eego faasidatun oo weliba faaside ah maxaa yeelay masalada hore dee calafkaa laga jaahil yahay tan labaadna dee ciwadkan ayaa isna jaahli ayaa isna aafeeyey shaygan caariyadale waa shay tabaruca mar hadduu ciwad soo galay anigu casee ku carisay adna waxaa isiina baabkeedii way ka baxday tabaruca iyo samafalka ahaa ijaaray noqotay markaa faasiday noqotay markaa waxaanay waajibin ujrat almithli bay waajibin intii shaygaa gacanta lagu dhigay haddii muddo wakti leh masalan dee isna faraskii wuxuu soo haystay kana shaygii soo haystay bil bishaasun waxaa lo odhan kani wuxuu qaatay iyo kani wuxuu qaatay maxaa shayga la midkaa ujro waa bishaa intaa iyo intaa siyun baa la odhan wa mu'aanatu raddi celinta mu-aanteedu calalmustaciiri bay ahaatay fain talifad hadday dhibato laa biisticmaalin kumay dhimanin daminaha wuu magdhabayaa wainlam yufarid yaanu xadgudbin be walasaxu sabab anahu laa yadmanu magdhabi maayan maa yanmaxiqu waxa dhammaan u tirmaa aw ama yansaxiqu nusqaama ama baaliyooba biisticmaalin isticmaalku baaliyooba whaalidu qowlka saddexaad yadmanu wuu magdhabayaa almunxiqa shayga tirmay ayuu magdhabayaa wlmustaciiru kii ka cariisay min wamuaanat raddi cala mustaciir shaygii la cariyeystay marka la celinayo ee ninkii muciirkaa lagu celinayo haddii wax qarash iyo qaadid iyo celiniyo wuxu baahan ay tahay cala almustaciir ninkii caariyeystay ayay guudkiisa saaran tahay maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi cala alyaddi maa akhadat xataa tuaddiyahu gacanta waxa guudkeeda hatay waxay qaadato ilaa intay ka bixinayso midda labaad nafdiisa ayuu u qaaday mar haddii wixii nafdiisa u qaaday waa inuu ku celiyaa fain talifat laa biisticmaalin hadday dhimato buu ihi cayntaa mustacaarada ahayd ninkii mustaciirka agtiisa ku dhimatay laa biisticmaalin isticmaalkii uu caariyeystayna kumay dhimanin daminahaa wuu magdhabaya darala isaga dhimatay waxyaalo kalaa ku dhacay wuu magdhabaya walam yufarid yaanu xadgudbin be-e maxaa yeelay bal caariyatun madmuunatun caariya la magdhabayay weba rasuulku markaa yadda mustaciirku waa yaddu damaan halkay wakaaladii iyo shirkadii iyo ay ka ahayd yaddu amaana yaddu lmustaciir yaddu damaan markaa waa maal weliba ay waajib tahay in maaligiisa lagu celiyaa markaa wuu magdhabayaa marka uu dhinto sidii shay aad baayacaad u qaaday oo kale haddaad shay baayacaad u qaado oo masalan belatu kubaytun taw la yidhaahdo ama dee beed iyo waxbuu ahaayo bash unbuudo ninkuu ku dhacay calayka wey waa dhakadaada asax waxa weeyaan buuhi sheekhu annahu laa yadmanu ma magdhabayo maa yanmaxiqu wixii tirmay dhammaan bilkuliya wixii u tirmay magdhabi maayo ow yansaxiqu biisticmaalin ama ku nusqaamay yansaxiq waa ku nusqaamay ee ku baaliyoobay biisticmaali isticmaalkii laysu idmay maray haydoo si aad u xidhnayd unba iska googo'day cadceedda ugu dhacaysay ee loo maydhayay ee loo kaawadiyay inba iska ruruqday marka wixiiba waa iska finishku iska noqday ama waa yar baaliyowdo baashii dhalaalaysay ayuunbaa baaliyowdo finish noqotay markaa ma magdhabayo maxaa yeelay waxay ka dhalatay dee wax lagu ogolaadayba waxaanay ka dhashay wahaaliu buu markaa ina yidhi had iyo goraale xagga dambe aanay hadal saas ku sii badan yihiin masalada markay laba qowl ku jiraan saddex qowl ay ku jiraan iyo wax ka sii badani ayaa mid markuu kuu sheego ayaa ka kalena waa oba sidkiisa kaasunbuu ka horjeeda ka saddexaad buu markaa soo qaadaya iminka ma magdhabayo sow kaninama odhan ka labaadee ka horjeeda wuxuu leeya wuu magdhabaya labadoodaba kaa baaliyoobay iyo kaaba wuu magdhabaya oo kaasunbuu dudu yahay cala yadi ma akhadad xataa tuaadiyahu mar haddii uu ku celi